in ka badan toban dhalinyaro macalimiin ah ayaa fursado shaqo ka helay iskuulka hoose dhexe iyo sare ee soomaali central oo ku yaala magaalada beledweyne dhalinyaradan ayaa iskuulka ka dhigo maadooyin kala duwan iyagoo shaqada macalinimada ku maareeya noloshooda maamulaha iskuulka soomaali central maxamed cabdi axmed ayaa raadiyo beerlo ugu waramay tirada macalimiinta fursadaha shaqo ka helay iskuulka tirada macalimiinta ka shaqeysa waa toban macalin waxaan ugu soo xushay imtixaan laga qaadaa macalimiinta markii shaqo ay soo ballanaato waa la xayisiiyaa bejka iskuulka facebook waa la dhigaa halkaasay macalimiinta kasoo codsadaan markay soo codsadaan tijaabaan ka qaadnaa tijaabada aan ka qaadno qofkii ugu dhibco sarreeyo ayaan qaadanaa waxaan ugu dhaliyey inaan fulino baahida adeega waxbarasho oo ummadda ay tahay iskuulka u qabto haddii aan macalimiin la helin yani shaqadii mataqaanaa waajibaadkii iskuulka loo aasaasay hore uma soconayso taasaa marka ugu dhalaysa inaan macalimiin qaadan macalimiinta waa kala duwan yihiin qaar subaxay shaqeeyaan oo subaxay halka saa shaqada soo galaan waxayna ka baxaan laba iyo tobanka doornimo qaar waxay soo galaan kooda doornimo waxay ka baxaan casraday ka baxaan qaar casarkay soo galaan waxay ka baxaan kooda toban saac marka intaasoo xilliyo kala duwan ayay shaqeeyaan macalimiinta maadooyinka caadiga ah oo hoose dhexe iyo sare lagu dhigo manhajka wasaaradda waxbarashada ku jiro ayay dhigaan caqabadaha iska jiraan oo caqabadaha waxaa ka mid ah fatahadaha caqabadaha ka mid ah caqabadaha waxaa ka mid ah waalidiintii oo mararka qaarkood duruufo dhaqaale iska haystaan marka caqabadaha way iska badan yihiin laakiin hadda alxamdulillah wax dhimi jireen qaar ka mida dhalinyarada macalimiinta ee dhiga iskuulka soomaali central ayaa raadiyo beerlo ugu waramay maadooyinka ay dhigaan iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin shaqo abuurka loo sameeyey runtii aad ugu faraxsana waxaa waaye markii barannimo laga hadlaa waa xirfad aada u fiican inaa waxaa waaye dadka waxeedan aqoon adiga u faa'iiday kartid wax loo dhigaan jirinba waxaa waaye wax ka muhiimsan inaa arday wax bartid sharaf kaaga mudan mala jirtaba taasaa waxaa waaye sharaf iyo waanu ku faraxsanaa mar walba inaan arday aqoontooda dhiso kana qayb qaato safarkooda waxbarasho inaan ku taageero inta aqoon dheer ah ama intaan aqoon u haayo si lebi jibaaran ayaga ugu sii gudbiyo sida jiilka berina bedeli lahaay aan ugu nasan lahayn ayaga noqdaan magacaadaan ku bilaa waxaa waaye yaxya ismaan macow adduunka maanta waa dhigo iskuulka anaa ka bee waxaa ka mid a sida saynis iyo technology labas maadam waa dhigaa walahi markii la ardada qaabka wax u fahansi maanta ardada dhan dhammaantood markii la fiiriyo isku fahan maahan ardada qaar waxaa waay hay waay qaar normal waay qaarna loo waayay marka waxa uu ardayga meeshaas kuwa maanta ku imaaday oo mas-uuliyaddiisa adig ku saaran tahay waxaa la rabaa ardaygaas inaa mid walbo qaabku yahay ula dhaqantid oo maanta saa kor ugsoo qaadi leed afalkeeda geshid maadaama macalinta waa inaa fasalka dhan aa ka wada warhaysaa walaahi horta aada ugu faraxsanahay maanta inaan noqdo macalimiinta iskuulka amase macalimiinta oo markii loo macalimiinta dhan inaa maanta macalin xirfadaas macalinimo ah maanta aa qabto aada ugu faraxsanahay shaqadaas goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada beledweyne ayaa dhalinyaro badan u abuuray fursado shaqo oo macalinimo ah